isbitaalka ciidanka suluubta soomaaliyeed ee muqdisho community ayaa fulinaya qaliimo casri ah oo loo sameynayo shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo ciidanka suluubta soomaaliyeed cisbitaalkan oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir isugu jira soomaali iyo ajaanib ayaa adeegyadan caafimaad fulinaya markii ugu horeysay mid ka mida bukaanada ah qaliimada caafimaad loogu sameeyey cisbitaalka ah ayaa ka warbixinaya adeegyada loo qabtay doctoorka doctor maxamed shariif iyo dhakhaatiirta aa si fiican igu gurmaday waa caafimaad qabaa isbitaalkan si fiican waa la iga soo dhaweeyey oo si fiican laygu had waa caafimaad qabaa xabadii waa layga saaray waatan meeshaana ku jirtaa taniyo mahad cabdiraxmaan oo isbitaalkan aad ugu dadaalay waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol taliyaha waxaan leeyahay si fiican usii dadaal oo weliba maamul goboleedka galmudug iyo ka fur isbitaalada iyo hirshabeelle iyo baydhabo intaba inuu ka furo aan aad u codsanaynaa maadaama anigu ciidankii laga soo bedelay galmudug aan ka mid ahay magacayguna uu yahay ks cabdi axmed bare waxaan rabaa si fiican inuu ciidanka ugu dadaalay si fiicanuu ugu dadaalay si fiican u dadaalo boqolkiiba boqol hadeer inuu sii dadaalna waa rabnaa anugu waa caafimaad qabaa waa kaasadar meeshii waa taasaa waa aaday u qalashay waa fiican tahay laba habeenaan joogaa hadeerna waxaan u malaynayaa in aan berri bixi doono insha allahu tacaala dhanka kalena qaar kamida dhakhaatiirta kala duwan ee ka howlgala isbitaalkan ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee uu qabto isbitaalkan iyo kuwa cusub ee lagu soo kordhiyey doresa fardosa oo qaabilsa qaybta bediatrika doresa qaybta bediatrika isbitaalkan oo magaciisa yahay muqdisho community hospital magacayga waa doctor cabdixakiin xaydar yuusuf dhakhtarka infectious disease oo ka howlgala isbitaalka muqdisho community hospital waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada degan nawaaxiga eriyada isbitaalka iyo nawaaxiga muqdishadu inay kusoo dhawaadaan isbitaalka isbitaalka oo qaban doono qaliimo iyo howlo u muhiima shacabka iyo bulshadaba anigu waa magacayga doctor khaalid muuse cali sow ku takhasusay daaweynta iyo qaliimada caruurta kana howlgala isbitaalka weyn ee muqdisho community hospital dhanka iyo asluubta waxaan bulshada soomaaliyeed ugu baaqaynaa inaan samayn doono kambeyn ku aadan daaweynta iyo qaliimada caruurta kuwa oo si bilaash ah ana samayn doonaan dhakhaatiir soomaali ah iyo dhakhaatiir kaloo ajaaniib ay ka howlgali doonaan isbitaalkan oo ka mid ah isbitaalada ka howlgala magaalada muqdisho ayaa loo dhisay ciidanka asluubta soomaaliyeed qaybahooda kala duwan in lagu daweeyo waxaana haatan uu soo kordhiyey adeegyo caafimaad oo loo qabanayo shacabka magaalada muqdisho